waxaan bilihii ugu dambeeyey guddi khubaro ah iyo howlwadeenno soomaali ah ay samaynayeen baaritaan qoto dheer oo ku saabsan nooca doorashada oo noo qabsamooyi karta marka la fiiriyo xaaladaha amniga dhaqaale bulsho iyo siyaasadeed ee dalkeennu uu ku sugan yahay macnaheedu waxay tahay guddigaani waxay noo keenayaan options qaabka electionka uu noqon doono insha allah iyo noocuu noqon doono go'aan qaadashadeenna kadib waxaa haddii alla idmo si rasmi ah oo faahfaahsan dadweynahaanu la wadaagi doonnaa macluumaadka ku saabsan doorashooyinka labada kun iyo labaatanka marka baarlamaanku ansixiyo hadduu ilaah yidhaahdo waxaan sidoo kale waxaan sidoo kale ka shaqayn doonnaa sidii loo diiwaangelin lahaa muwaadiniinta soomaaliyeed miyi iyo magaalaba si ay u gutaan xuquuqdooda dastuuriga ah waxaanan u saarnay guddi cilmi baaris ku sameeya qaabka ugu wanaagsan ee aan ku diiwaangelin karno shacabka soomaaliyeed hadduu ilaah yidhahdo